أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan mubaarak qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus caawa idiinhaysa kuwooda ugu door karoon waxaa kamid ah halyeyada towxiidka ayaa caawa ka dhex dagaalamaya dhismo murtadiinta ay ku leeyihiin galbeedka magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan in ka badan fartan iyo shan isugu jirta saraakiil askar murtadiin ayaa dhimashiya dhaawaca ku noqday dagaalo culus oo maanta ka dhacay deegaan hoostaga degmada cadalle ee wilaayada shabeellexe kataa'ib al ikhbaari ayaa baahisa filim cusub kaasi oo xambaarsan xiise gaar ah guddi ka socda maktabka dacwada ulee saamiga ee ba ayaa kormeer ku tegay goobo waxbarasho oo ku yaala deegaano hoostaga degmada buurhakabe
عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa habeennimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha barakeysan ee ramadaan sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan halyeyada towxiidka ayaa caawa ka dhex dagaalamaya dhismo murtadiinta ay ku leeyihiin galbeedka magaalada beledweyne haddaba warkii ugu dambeeyey ee caawa waxaynu wax ka weydiinay walaalkeen cabdiqaadir maxamed rabbaani haye rabbaani aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow sida aynu la soconnaba weerar aad u xooggan oo inqimaasi ah islamar ahaantaana ay ka horreysay camalid istishaadiye ah ayuu mujaahidiintu waxa ay saakay ku weerareen xarun murtadiinta ku leeyihiin galbeedka magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda howlwadaag halkaas oo lagu dilay maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan dabadhilifyada murtadiinta maxamuudow dagaalka ayaa waxa uu socdaa in ka badan toban saacadood iyadoo maleeshiyaad badan oo gurmad ahaa oo goobta soo gaaray ay dhowr jeer ku jabeen dagaalka iyadoona allah fadligii mujaahidiinta ee u suurto gashay in cadowgaas gurmadka ahaa ay dhowr mar ku jabiyaan dagaalka sida aad ka warqabto maxamuudow howlgalkaas waxaa ku halaagsamay maleeshiyaad aad u fara badan oo ka tirsan kuwa murtadiinta iyo sidoo kale xubno muhim u ahaa maleeshiyaadka hase yeeshee waxaa allah fadligii ah in mujaahidiintu halkooda ay ku sugan yihiin isla mar ahaantaana dhigbax xoogan ay ku hayaan cadowga iyadoona mar walba suuragal ay tahay in khasaaraha cadowga uu sii kordho ugu dambayntiina maxamuudow mujaahidiinta waxaynu allah oga baryaynaa in uu sugo isla mar ahaantaana gacantooda uu ku cadaabo cadowga duulaanka ku ah shareecadeenna islaamka wixii faahfaahina intaa dheerna dhegaystayaasheenna ayaynu la socodsiin doonaa insha allah jazaaka allaahu kheyran walaalka rabbaan insha allah wixii xooga ay kusoo kordha weerarkaasi barakeysan ee saakil ay caawa ka soconayo dhismaha murtadiinta ay ku leeyihiin galbeedka beledweyne waxaad ku dhegeysan doontaan faafareebka wararka ee caawa insha allah in ka badan fartan iyo shan isugu jirta saraakiil askar murtadiin ayaa dhimashiya dhaawaca ku noqday dagaalo culus oo maanta ka dhacay deegaan hoostaga degmada cadalle ee wilaayada shabeellexe faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen xaarid cabdulqaadir bismillaah waad mahadsantaha walaalka faahfaahinahan dharaadka ayaa waxaa laga helayaa dagaal maanta ka dhacay deegaanka bursho sheekh ee duulaadka degmada cadalle ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe dagaalkan oo dhegeystayaal malishaadka ridada ah lagu jibiyey wax ka badan saddex jeer ayaa allah faddigii waxaa la helaya wax ka mid ah khasaarihii xooganaa ee murtadiintu ay ka dhaxleen intii uu socda dagaalkaasi waxay saraakiisha mujaahidiintu ay warbaahinta islaamiga ah ee andalus u xaqiijiyeen in ilaa sideed iyo toban murtadiin ah lagu dilay dagaaladii maanta ka dhacay deegaanka bursho sheekh ee duulaadka degmada cadalle in waxaa xusid mudan walaalka in ilaa toban ka mid a malishaadka meydadkooda uu cadowga uga cararay goobta uu dagaalku ka dhacay kuwaasoo ay ku jiraan saraakiil ciidan waxaa sidoo kale dagaalkaasi lagu dhaawacay sideed iyo labaatan kale oo ka mid ah in malishaadka ridada oo marka la dharbaxo culus lagu gaarsiiyey deegaanka bursho sheekh ee wilaayada shabeellada dhexe dhanka kale dagaaladani waxa ay soo gaarayeen warqabadka idaacadda islaamiga andalus xilli maanta dhammaan xarumaheena laga tabinayey camaliyad barakaysan iyo howlgal guulaysta oo mujaahidiintu maanta ay ku qaadeen mid ka mid ah xarumaha sharta iyo shirqoolka laga soo maleego ay murtadiintu ku leeyihiin magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan halkaasi waxaa lagu weeraray madaxweyne iyo murtadiin qorsheynaya abaabul ka dhan ah shareecada islaamka iyadoona howlgalkaasi ilaa hadda madaxyada looga guray tiro ka mid xubnihii hadafku ahaa ee cadowga ay usoo wakiisheen dhagarahooda ka dhanka muslimiinta dabcan weerarkan waxa uu imaanayaa iyadoo dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe ay mujaahidiintu ka wadeen maalmihii lasoo dhaafay howlgallo uu allah barakeeyey lagu ciribtirayo murtadiinta iyo kuwa ka hortag u ah isku dayada liita ay sameynayaan malishaadka kooxda ridada kuwaas oo maanta quus ka taagan la dagaalanka mujaahidiinta kana walaacsan awoodda ciidamada tawxiidka ee markan cadowga allah ku riday ruucbi kasii daran allah fadhigii kuwii hore loola kulansiiyey murtadiinta dabdhalifyada u ah siribiyiinta dalka kusoo duushay جزاك الله خيرا ولالك حارث كتابة الإخبارية يا بايسي فيلم عصب كاسي وحمبارسن حيسا قاره ففاين تور كاسي وكان ولالكين عبد القادر محمد رباني
دعوا داعي المولى فهبوا خفافا لا يطيقون انتظارا وإحدى waa muuqaal ay soo saartay kataa'ib al ikhbaariyah oo soconaya ku dhowaad saddex daqiiqo kaas oo ciwaan looga dhigay aayadda qur'aanka kariimka ee ah alaa inna nasrallaahi qariib muuqaalka ciwaanka kadib waxaa xigay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan mujaahidiinta oo sare u qaadayay raayaadka tawxiidka ku labisan dareeska militariga ku qalaabaysan hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka iyaga oo weliba ku socda safaf dhaadheer oo inta ishaada ay qabata ka badan iyo madaxyada oo ay ugu xiran tahay maryaha guduudan oo in badan lagu arkay muuqaallo badan oo ay ka soo muuqdeen ciidamadaas mujaahidiinta muuqaalka ciidamadan ayaa waxaa lagu soo lifaaqay hadallo koo kooban oo dardaaranno ah oo ay jeedinayaan amiirka haatan jooga ee asheykh axmed cumar abu cubayde xafidahullah wuxuuna ku tartarsiinayaa mujaahidiinta in ay qalabka u qaataan marxaladda adag iyo mas-uuliyad middii hore mid ka weyn
mujaahidiintu waxaan leeyahay
أنال القتل u diyaargarooba marxaladda cusub iskuna diyaariya waajibaadka culus kana weyn kuwii hore
داعي المولى فهبوا خفافا لا يطيقون انتظارا وإحدى الحسنيين لهم شعار ويأبى الحر في الهيجاف sidoo kale amiirkii hore mujaahidiinta asheekh mukhtaar abi zubayr oo dardaaran u jeedinaya ciidamada mujaahidiinta ayaa muuqaalka lagu soo laray isaga oo qeexitaan ka bixinaya xaaladda quusta ah ee ay ku jiraan cadowga saleebiyiinta iyo murtadiinta waa kan mar uu arrimahaasi ka hadlayay amiirka
cadowga wuxuu ku jiraa xaaladihii u dambeeyey iyo rafadkii u dambeeyey waxaa loo baahan yahay marka inaan loo kala hadhin ee la israaciyo waxaad ogaataan maanta guud ahaan gaalada ilaahay subxaana wa tacaala inuu jabiyey oo jab uu ku socdo dhaqaal ahaan ayay u burbureen ciidan ahaan ayay u burbureen siyaasad ahaan ayay u fashilmeen ee qofka maanta ku riyoonaya in soomaaliya dowlad aan islaam ahayn ay ka taliso qofkaasi waa qof riyoonaya oon waayaha dunida la soconin wallaahi aladii laa ilaaha khayruh waxaa dhici doona muddo dhow oon dheerayn in waddanka cidhif ilaa cidhif sharciga alle lagaga taliyo soomaaliyana saldhig iyo gundhiga ay u noqoto khilaafa raashida calaa minhaaji nubuwa jihaadkeenna wuu socon doonaa oo wuu socon doonaa ilaa aan ka gaadhayna hadafkii alle subxaana wa tacaala inoo dhigay oo ah xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilaah
muuqaalkan aadka u quruxda badan oo ay ku lifaaqan yihiin dardaarannada labada amiir ee asheekh axmed cumar abu cubayda iyo asheekh mukhtaar abi zubayr raximahullah ayaa ku soo beegmaya iyadoo isbuucyadii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ee dagaallo culus oo ay ku qaadeen wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe ay ku saydareeyeen dholal fara badan oo dhaca wilaayaadkaas kadib dagaallo cadowga sanka dhulka loogu jiiday askar looga dilay kuwana iyaga oo nool nool gacanta mujaahidiinta soo galay iyaga oo maxaabiis ah ugu dambayntiina muuqaalkan ayaa argagax weyn iyo rucbi ku sii abuuray kooxda taagta daran ee murtadiinta waxaana uu geliyey dareen culus oo quus ah markii ay daawadeen ciidamada allaah ee aadka u qalabaysan isla markaana wejiyadooda laga dheehan karo guul ama geeri ويأبى الحر في الهيجا فرارا
جزاك الله خيرا ولالك رباني guddi ka socda maktabka dacwadula islaamiga ee baa ayaa kormeer ku tegay goobaha waxbarashada deegaan hoostaga degmada buuraha kaba ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanay walaalkeen xasan raxmaan abu xasaan wafdigan ka socday maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay islamarkaana ay soo xushay wilaayada kana koobnaa ducaad mas-uuliyiin macallimiin iyo howlwadeenayaasha makaatibta dacwada degmooyinka ayaa gaaray deegaano hoos taga degmada buurxakabe ee wilaayada baay iyagoona u kuurgalayay habsame u socodka waxbarashada deegaanadaas waxay guddigan booqasho ku tageen deegaanada kalaa bisiq cadee sigle iyo qodqod oo dhammaantood ka mid a deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka islamarkaana hoostaga degmada buurxakabo waxay kulamo wadatashi ah oo lagu horumarinayo waxbarashada la qaateen nuqabada waxgaradka waalidiinta ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sidoo kale kulamadan ayaa looga hadlayay sare u qaadidda barashada cilmiga sharciga waxayna kulamadan ka dhaceen deegaanka sigle oo guddigan ay booqasho ku tageen intii ay kormeerka ku jireen waxaana kulamada kadib goobta ka hadlay ugaaska beesha jilible akhyaaray waa la ogaaday ee un haddii ana heer qaraydan sigla haddii anana wakhtiyo badan aha marni wakhtiyo badan aha marni geeka insha allaahu tacaala una oo isliidano hadma abajarna lana insha allaahu tacaala unu nafteen walaanin bilaawdi maylana insha allaahu tacaala bulshadan ilaahay inilaku obsada lankasta oo goos e nool hooye aabba leh ini naftiisku bilaawdo awlaadiska hijiyo darasyay ka hijiyen waa la barada garabkana niis qabsada in islaamka la garab suruma
waxay guddigan booqdeen dugsiyada qur-aanka kariimka oo gaaraya kow iyo labaatan dugsi oo ay dhiganayaan arday kor u dhaafaysa saddex boqol iyo toddobaatan arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxay sidoo kale booqasho ku tageen maraakista deegaanadaasi ku taallo oo tiradooda ay gaadhaysa shan markas oo ay si gaara u dhigtaan gabdhaha muslimaadka ee ku nool deegaanadaas tirada ardayda gabdhaha ee maraakistaasna waxay gaarayaan boqol toddobaatan iyo sagaal arday waxay sidoo kale intii guddigan booqashada ay ku jireen ay tageen mu'asasada alqalam faracyadeeda deegaanada bisiqcadde iyo sigle halkaasoo hadda ay ka qalinjibiyeen arday gaaraysa lixdan iyo toddoba arday dhammaan goobahan oo dhan ayay imtixaanaad ka qaadeen guddiga waa kuwan qayb ka mid a imtixaanaadkii laga qaaday ardayda dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaanka qodqod واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور
mid ka mida guddiga ayaa faahfaahin ka bixiyey imtixaanaadkii laga qaaday dugsiyada qur-aanka kariimka iyo siday u kala sarreeyeen isagoo ka hadlayay deegaanka bisqacde ee duleedka degmada buurxakabo madarasadan ka horeyta maylare madarasad imaam shaadibi eelere alawal cadadka ardayda markaas aan u qayb qaadan imtixaanka lagu qaaday labaatan arday ahayn xifdiga qur-aanka kariimka mayba ka sheentay darajada leerow mumtaaz tajwiidka qur-aanka kariimka mayba ka sheentay mumtaaz iyo kashaanti wal akhriyow anagu is walkiisado wal akhri mayba ka sheentay hima darasadaas mumtaaz iyo kashaanti saasoo kale kitaabada anagu inaysu walbaro wallanweero usu qoro mayba ka sheentay mumtaaza ka sheentay madrasada lamaad waa madrasad imaam shaadibi athaani iyana labaatan arday iyo imtixaanka muuqib qaadadeen madrasadaas
iyana may basheentay qur-aanka kariimka markaynu fiirina xifdiga mumtaaz maca sharaf iyo sheentale tajwiidka qur-aanka kariimka waa haddana mumtaaz maca sharafe boqolkiiba boqol oo kusii badamo saasoo kale alqiraa'a wal akhriyow ka onoginis walkiisuda wal akhri may bakasheentay madrasadaas mumtaaz maca sharaf ugu dambeyn guddigan ay soo xushay wilaayada islaamiga ee baay ayaa lagu wadaa inay sii wadaan booqashadooda islamarkaana ay cagta soo mariyaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay iyagoo booqasho gaar ah ku tegaya dugsiyada qur-aanka kariimka macaahidda gabdhaha ay dhigtaan iyo dhammaan goobaha waxbarashada oo dhan hadba waxaan idiin soo gudbin doonaa deegaanada iyo degmooyinka ay guddigan gaaraan iyo kulammada ay la qaataan qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanada ay booqdaan jasaaka allaahu kheyran walaalka abu xasaan guud ahaan walaalahayga muslimiinta oo warkii habeennimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus caawan igintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka habeennimo andalus waxaynu suurtogeli oo aan ugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka habeennimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsii dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh رمضان مبارك وجهادكم مبارك